أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda sagaashanaad ee suuratu lmaa-ida ka mid ah markii uu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka soo hadlay ee uunana na amray inaan aanan iska xarimin waxyaabaha alla uu noo xalaaleeyey ee dayibaadka ah ee wan wanaagsan taa markii uu rabbina amray oo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum ou alla yidhi wakuluu mimaa rasaqakum اllahu xalaala طayiba ou rabbi yidhi ayaa haddana waxaa naloo tilmaamayaa waxyaabo madaacim waxyaabo yacnii la cabo yani waxaan ujeedaa waxyaabo la cabo oo ashribo ah oo iyagu markaas aan fiicnayn oo aan dadka diintoodana u fiicnayn badankooda iyo jirkoodana aan u roonayn oo markaa dhibaato iyo dur iyo dhib un ku ah dadka ayaa rabbi uu naga reebayaa subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow inamaa wax kale ma ahane alkhamru khamriga iyo walmaysiru qamaarka iyo wal ansaabu dhagaxda la taagtaagay ee asnaamta ah iyo wal aslaamu qoryaha aada ku qeybsataan aada nasiibkiina ku qeybsataan intaasiba rijsun waa qurun iyo najaas kaas oo min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa xaggiisa ka ahaaday fajtanibuu ka dheeraada hu shaygaa ka dheeraada waxyaabaha lasoo tilmaamay lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aada u liibaantaan inamaa yuriidu wuxuu doonayaa un ashaydaanu shaydaanku an yuuqica inuu rido beynakum idinka dhexdiina alcadaawata coleytan iyo walbaqdaaa isnacayb inuu dhexdiina ku rido ayuu rabaa fi lkhamri khamrada dhexdeeda iyo walmaysiri iyo maysirka dhexdiisa inuu cadaawad iyo isnacayb ugu rido ayuu rabaa dhexdiina wayasudakum iyo inuu idinka celiyo can dikrillaahi ilaahay dikrigiisa xaggiisa iyo wa can isalaati salaada xaggeeda ee fahal antum idinku ma tihiin muntahuuna kuwa ka harayo oo ka joogsanayo ey intahuu can daalika shaygaa inaad isa siisaan joogsada waay afar shay buu marka rabbi aayadda uu uga hadlay khamriga ayaa loo hormariyey oo alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow inamaa wax kale ma ahane alkhamru khamradii khamraduna marka cumar radia allahu canhu wuxuu yihi alkhamru maa khamara alcaqla khamriga waa wixii caqliga daboolo xaqiiqda marka khamrada wuxuu ku macneeyey sharaab kasta oo qofku markuu isticmaalo caqligiisa uu daboolmaayo ama cinab ha laga sameeyo ama shaciir iyo heed ama gelley ha laga sameeyo ama malab ha laga sameeyo wax allaa ama si artificial ah middan marka sinaaciga oo laysku dardaray oo calaqa hadda dadku u yaqaanaan ha noqoto sharaab kasta oo qofka marka uu cabo wareer iyo sakhraan geliyo oo dhan oo caqliga ka daboolo ayaa khamri la yidhaahdaa cinabka midda ka timaado xaqiiqa khamro waa ku tahay oo luqada carabiga khamri marka la sheego xaqiiqadeeda luqo cinabkay ku dhacaysaa laakiin xaqiiqadeeda sharciga ah inta aan sheegayba waa ku dhacaysaa oo inii araanii acsiru amra khamran marka uu leeyahay cinab ayuu ujeedaa waxa uu miiraayo waa cinab cinabka marka de khamrada waa lagu idlaaqaa xaqiiqa lugawiya waaye mid marka yacni xaqiiqa sharciyaduna waa dhammaan wixii aan tilmaamay oo madiina khamriga laga isticmaali jiray de wuxuu u badnaa marka khamri khamri cinab ma ahayne meel cinab iyo ka baxo ma aynan ahayne waxa ka shaciirta iyo qamadiga iyo waxyaabaha lagala baxo ayaa khamri ay ka dhigan jireen iyo timirta iyo marka macnaha khamrigu marka sidaasuu noqona waxaa aayaddan marka khamriga taxriimkeeda ama in khamri layska xarimana waxa la ilaalinayo oo sharcigu ilaalinayo waa caqliga bani aadamka waayo caqligu aalad aada iyo aada ilaahay dadka ugu nicmeeyey waaye waxaana ku tusaaya rabbigii adiga ku abuuray meeshii aada aayaadka rabbi ou kuu sheegayo axaadiidta nebigu ou tilmaamayo meeshii aada wax uga fahmi lahayd waa caqligii haddii marka caqligii alla kugu nicmeeyey ee rabbigaaga ku baraaye ku baraayey ee nusuusta rabbi kugu barayey haddii aada caqligaas adiga aada gacantaada ku doorinaysid ood ku kasabto kasabkaaga aad ku doorinaysid waa arrin aada iyo aada u fool xun una dhib badan nicmada rabbi oo si qaldan loo isticmaalay ayayna noqonaysaa waxyaabaha marka musiilaatul caqliga oo caqliga dooriyo laba nooc waayo waxna waa mashruubaad la cabo mashruubaadkaas marka ama kuwo markaa la farsameeyo chemicala ha noqdaan ama kuwaas geedaha ilaahay abuuray laga miirto oo lagala baxo ha noqdaan waa iska khamri waxyaabaha qeybta labaad waxaa la yidhaahdaa mufatiraad waa waxyaabo qofka marku isticmaalo xubnihiisu ay laalaadsamayaan murqihiisu ay taagmayaan oo qofka markaa yacni uu iska noqonayo qof aan caajis oo kale ah oo intaa marka uu murqaha ay taagan yihiin oo relaxidka uu yahay oo murqihiisu ay iska laalaadaan oo ay taagan yihiin ayuu wuxuu ka dareemaa xoogaa macaansi iyo caajiskaas iyo hurdadaas iyo ayuu rabaa kaas marka waxaa la yidhaha mufatiraad xashiishka iyo daroogada anwaacdeeda iyo yaa iyagu ama mid la geedahan alla abuuray laga sameeyey ha noqoto ama mid laysku dardarayo kaniini iyo wax lamida ha noqdo mufatir unbaa la dhahaa kaasna xadiidkii ummi salama ayaa abu daawuud ku sugnaabaa wuxuu ahaa nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama can kulli muskirin wa mufatir nebigu wuxuu reebay sharaab walbo wax sakhraamiyo iyo wax walba oo qofka wax daalan oo kale ka dhigo oo oo markaa stiin iyo wax ka raadinayo oo isleeyahay markaa murqihiisaas marka iska taagan ayuu marka ku macaansana waxyaabahaas oo kale marka haddaan de caafimaad dartiis aynan ahayn oo maalan haddayda caafimaad ay tahay oo qofka uu jiran yahay oo arrintaana ay u tahay marka wax madaxiisa iyo lagu dejinayo ay tahay dhib ma laha oo dadka waxyaqaan caafimaadka iyo ay qoraan taas annagu ka hadli mayno sidoo kale iyadana waxyaabaha qofka marka la qalaayoo kale iyo waa la kabaabiyeeya waa la suuxina suuxdintaas iyo takhdiirkaas takhdiir ayaa la yidhaha meeshii waxaa laga dhigaa meel kabaabiyeysan waa iyadu markaa yacni maadaama duruuf ay keento waa la ogolyahay laakiin qofka isagoo iska caafimaad qabo un inuu kaniini isku daldalo oo uu meelaha marka ku dhacdhaco amaba cirbad oo isduraayo ha noqoto cirbadahan hadda iska batay oo asal ay ahayd in isbitaal lagu qaato oo nadaam lagu qaato ay ahayd oo hadda naagihii iyo nimankiiba ay isdurayaan oo betidiinka bahashan marka betidiinka iyo middan kale kasiiba daran iyadana morfiinka iyo waxyaabahaasoo isbitaallo un lagu qaato keliya yaad arkaysaa iyadoo inta farmashi laga soo gato laysduraayo oo dadka qaarkood ay meeshii bishii hal xabo iyo dadka jiran iyo ama usbuuci mar un loo qor loo qoraayo yaad arkaysaa qof fayow oo labaiyo toban xabo usbuuci isticmaalayo waxyaabahaas waa ognahay weliba dumara dumarkiibaaba kusoo ay kusoo dhex badanaysaa kulli marka muskiraadka iyo mufatiraadka labadaba waa la reebay qofkuna uma bannaano inuu isticmaalo waana maandooriye oo maankiisuu doorinaa maankaana inaad adigu iska qaaddo ilaahay intuu kugu nicmeeyo adna aada iska qaaddood xal u aragto waa shaydaan shaqadiisa wey gaalada ayaa iyagu waxay isku ilowsiiyaan dhibaatada adduunka yay isku ilowsiiyaan inay maankooda dooriyaan waana yar tahay dadkaasi wax aan maan dooriye aan isticmaalin marka ummadda muslimiinta hadda ilaahay dikrigiisay haystaan alaa bidikriillaahi taطma-inu lquluub haddaad rabto marka yacni mu'min dhaba aad tahay hadduu dhib ku haystana farajaa ilaahay ka sugee haddii aada barwaaqo ku jirtana in ilaahay uu kaa qaadi karaad aaminsan tahayo rabbi ayaad ut ayaad ayaad ku shukrinaysaa marka laakiin haddii iimaankii qofka ka taga allaan ka magan galnay wuxuu isku qancinayaa inuu isdhaafiyo adduunyada dhibaatadeeda maandooriye isku dhaafiyo waxyaabahaasina marka adduun adduunye beel iyo aakhiro beel bay leeyihiin saa darteed baa sharcigu khamrada oo u xarimay waxyaabaha xashiishadda iyona oo u xarimay dadka ka shaqaystana in laga joojiye ay tahay oo wixii markaas awood leh inay ka joojiyaan oo aan waxaas ganacsi loo keensanin hadday wax si wanaagsan loo isticmaalo si qaldanna loo isticmaali kara tahayna inta wanaagsan in daabit iyo loo sameeyo oo markaa dadka aan lagu sii daynin oo haddii marka mujtamaca dawa dadka marka awoodda hayo iyaga sidaasaa laga rabaa weliba sharciga cuquubow ka ratibay oo qofku marku khamro cabo afartan karbaash in lagu dhufto ilaa siddeetan saxaabada ilaa siddeetan bay gaarsiiyeen waayo hadduu qofka khamri cabo oo wareerow sakhraamo xadulqadaf ayuu la ima qadafow la imaana waxbuu qadfaan oo qofku waad aragteen markuu waxaas isticmaalayo wax daran unbuu ka sheekeeyaa oo qof dad uu ku qadfayo marka ilaa siddeetan bay ijtihaad ku gaarsiiyeen afartanna waa inta ugu yar marka cuntooyinkana waa kasoo hadalnayoo suuratu lbaqara iyo suuratu lmaa-ida lafteedaan uga hadalnay xurimat calaykum lmeytatu aayaddan ashriba waxyaaba dadku markay cabaan dhibaato u keenayay ka waramaysaa qur-aanku marka maslaxadeenna ayuu mar walba u ka hadlaa ayb yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow inamaa wax kale maahna alkhamru khamriga iyo walmaysiru qamaarka maysirkana waxay tahay qamaarka qamaarku markaa de turubna waa noqon karaa wax si kale loo ciyaarana waa noqon karaan farda lagu tartamo waa noqon kara waa yacni waa un laba qof inay tartamaan ama ay ciyaar ay galaan oo ay markaa yacni lacag mid walba uu soo bixiyo ou dhigo oo hadhow midka adkaado ou isku qaata lacagta labadii lacagoodba isagana marka waa hab qaab daran oo wax lagu kasbo waay waayo qofku marka uu si fudud nin kale maalkiis uga qaato kii kale cuqdadoo u qaadayaa waa dilaa waana sidaasna waa waa waaba shaa'ic oo dadka khamaarka cayaaro balwadna kama marna isdilidna kama marna maysirka isagu marka yacni waxyaa sidaas waay waxyaabaha marka in lagu tartamo maslaxada ay ku jirto waa la ogolyahay oo maalan farda in lagu tartamo iyadoo jihaadkii ama loogu tartamayo waxyaabaha noocaas oo kale nebigu waa ogolaaday laakiin in lacag la dhigta maya waa la tartamaa ninka madaxda waa tartansiinayaa isaga hadduu doono waxa siiyo qof saddexaad ayaa wax siin karo ninka adkaado laakiin labadooda waxay iska qaadaan ma banaana hadday labadooda wax dhigaanna waa inay mid saddexaad oo muxallila ay kusoo daraan oo isaga waxa uu ku tartamayana wax la mida kuwooda uu yahay markaa ninkaas saddexaad muxallil ayaa la yidhaha axaadiid waxbaana kusoo aroortay alimaam ibnulqayimna furuusiyadu uga hadlaa meeshaa un marka wixii aan sidaas ahayn ee qamaar ah ma banaana ayb marka qamaarku waxyaa si kastoo marka mucaamalo kastoo qof lacagtiis looga qaadanayo si aan muqaabil aan lahayn oon loo dhididin oon wax la siinin iyo wax ku imaadan waxyaabahan marka inshooranisyada laftooda qamaarka unbay ku jiraan ay soo gelayaan waxyaabahan ta'miinaadka lagu tilmaamayo ama inshooranka lagu tilmaamo oo qofkii in la yiraahdo lacag dhiib bil walbo marka aada gaarto haddaa xanuunsato ama aada u baahato baahi caafimaad ay ku qabato shirkaddaa kaa dhiibaysa qofkaani marka ma oga inay baahi caafimaad qaba doonto iyo in kale baahidiisu inay la ekaan doonto lacagta uu bixiyey iyo inay ka badan doonto ma oga inay ka yaraan doonto ma oga qarar baa ku jira waa qamaar waxyaabahaas oo kale waxaas camalna marka ganacsi iyo in markaa qofka iyadoo xalaal ay taallo inuu waxaas maalkiisa geliyo ma saxsana ayb ummaddana in lagu dhiba ma aha oo dadka noocaas oo kalea waxay adeegsadaan xukuumadaha oo waxay yidhaahdaan dadka noogu qasba arrintaas waa kala wixii marka waxaan helnaan kala tuuranayna ummaddi ilaahay wax aan alla ku qas ku waajib yeelin ee weliba xaaraana inaad adiga sabab ugu noqoto waa dembi labaad iyadana ayb marka wax walboo meel laga soo koobiyeeyo in layska keeno halkan lagu furo oo dadka muslimiinta lagu dhibo aa adduunye beel iyo aakhira beel iyadana wal ansaabu asnaamtii waayo ansaabta dhagaxda la taagtaagay oo dhagax markaa la taagtaagayoo ay caabudi jireen waay ama ay xoolaha ku aqali jireen wal aslaamu iyo qoryaha qoryuhuna waa soo marnayoo saddex qori waayo laa iyo nacam iyo mid eber ah waay marka uu rabo inuu safar galo saddexdii qori ayuu mid qabsanaa laa hadday usoo baxdo ma safraayo nacam hadday usoo baxdo waa safraa haddii kalena waa ku celinaa waxyaabahaas marka waxaa laleeyahay inaad saa u yacnii qoryo aad aada dheeftiina iyo waxa aad maraysaan inaad ku faashataan qoryaha wax lagu faashado ma banaana taas waa marka aslaamta rijsun weeyaan intaasi wax kale ma ahane waa qurun meeshaa marka culimada waxay kala baxeen khamradu inay najaas tahay waayo rijsi waa wasa wasaq iyo qurun iyo najaas ayaa loo jeedaa ayb ayb aayaddaanay marka kala baxeen jumhuurkuna sidaasay ku tageen khamradu inay najaas tahay iyo mafhuumka ay ka qaateen qowluhu tacaala wasaqaahum rabuhum sharaaban tahuuraa ahlu jannaha rabbigood wuxuu waraabiyey sharaab yacnii dahiran oo la dahiray marka sharaaban tahuuran marka sidaa la leeyahay oo khamradana laga wado khamradii jannada haddii lagu tilmaamay dahaaro midda adduunyada maxay noqonaya marka najaas meeshaa mafhuumkeedana waa laga qaatay culimada marka qaar waxaa jiro sida rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan iyo leyth bnu sacad iyo musani oo saaxibu shaafici ahaa alimaamu shaafici ardaygiisa ahaa iyaga waxay ku tageen khamradu inay xaaraan tahay laakiin aynan najaas ahayn ee aayaddanna waxay yidhaahdeen rij sunta afartaba waa u taallaa sanamku najaasatul-cayn ma aha oo haddii qofka dhagax la caabudo oo gacanta ku taabto najaas ma taabanin najaasatul-cayn ma aha qoryaha ay dadku ku faashadaan hadduu gacanta ku taabto najaas ma taabanin khamrigana marka waa la mid ay dheheen marka laakiin aimada hore jamaahiirtu waxay ku jawaabeen haddii kuwa kale ijmaac ama nas ou ka saaray najaasnimada kii aan laga saarin najaasnimadiisuu jooga marka yacni hadda wuxuu waxay rabaan marka maysirka iyo wal ansaabu iyo wal aslaamu saddexdan ijmaaca ummadda ayaa ka saaray najaas inay yihiin kii khamrada marka ijmaaca kama saarin waa inay baaqi marka nijaasnimadii ay ku tahay iyada shayga caamka ah haddii la takhsiisiyana inta lagu khas khas takhsiiska inta la geliyey unbaa ka baxayso inta kalena cumuumkii bay baaqi ku ahaanayaan sidaasaana marka aimadu u badan yihiin marka kaa oo min camali shaydaani shaydaan camalkiisa xaggii ka ahaaday ee fajtanibuu ka dheeraada hu isaga ka dheeraada waxaa lasoo xusay lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan aayaddan dambena rabbi wuxuu tilmaamayaa as yani yani waxa mafsadada khamradu ay leedahay iyo asnaamtu ay leeyihiin iyo qamaarku uu leeyahay yani waxaan ujeedaa khamriga iyo qamaarka labadaas inamaa yuriidu wuxuu doonayaa un ashaydaanu shaydaanka an yuuqica inuu rido beynakum idinka dhexdiina alcadaawata coleytan iyo walbaqdaaa isnacayb inuu rido dhexdiina inuu isnacayb iyo iyo cadowtooyo cadaawad inuu dhexdiina ku tuuro unbuu shaydaanku doonayaa fi lkhamri waalmaysiri khamriga iyo qamaarka yacni tanaawulkooda dhexdeeda ayb marka wayasudakum uu idinka celiyo can dikri llaahi ilaahay dikrigiisana uu idinka celiyo xaggiisa iyo wa cani salaati salaada xaggeeda uu idinka reebo fahal antum muntahuuna ma ka haraysaan idinku kuwa ka joogsanaya ma tihiin istifhaamka marka macnaahu lmru waaye ay intahuu can haadaa kan ka istaaga way aayaddan marka culimada waxay ka qaateen wax kasto waxaana ka mid a aimada saaba tilmaamayo alimaamu alxaliimiy oo aimada shaaficiyada waaweyn ka mid oo shucabuliimaanka ninka iskale ah alminhaaj kitaab la yidhaha oo shucabuliimaanka uga hadlu leeyahay waana midka bayhaqi uu daba socdo kitaabka bayhaqi imaamkaa marka wuxuu yidhi wax kasto ama cayaar ha ahaadaan ama wax markaa latala isticmaala la isticmaala ha noqdaan marba hadday horseedayaan in dikriga ilaahay ay kaa celinayaan salaadii ay kaa celinayaan marba haddii tilmaantaa ay leeyihiin khamri bay la mid yihiin waana xaaraan walidaalika marka meesha waxay soo geliyaan cayaaraha nardiga iyo shataranjiga iyo nardiga waa jeeska bahalkan marka yacni boqorka iyo faras fardaha iyo qoryahan yaryaroo saa u samaysane marka hadba la cayaaro qofku hadba uu meel degaayo jeeska nardi baa la yidhaahdaa shataranjiguna waa la mid iyadana laadhuuga waa shataranjiga nacam bahalkan marka la wareejiyo la tuuraayo laadhuuga nacam kaas iyo yay a'imada qaarkood usoo daliisho jireen aayaddan waayo sida loo kor fadhiyo ayaa salaaddii la ilooba sida loo kor fadhiyaa ilaahay xuskiisii la hilmaamaa marka wixii khamriga lagu cileeyaa isaga ku jiro see isaga u bannaanaana marka nacam cali radia allahu canhu wuxuu soo maray dad shataranjiga iyo cayaaraya markaasuu wuxuu yidhi maa haadihi tamaathiilu alatii antum lahaa caakifuun tamaathiishan aada ku dulnagid tihiin waa maxay buu yidhi nacam waxaa la mida iyadana cayaaraha waktiga aadka badanba u qaato banoonigaaba ka mida nacam oo qofkii wuxuu ka qaadanayaa wakti aada u badan uu ka qaadana wakti aada u badan uu cayaaro iyo waqti aada u badan uu fiirsado markaasaa salaadii jamaacada iyo bal yacni salaadii waqtigeedii bayba qaarkood ka tegayaan oo ma rabaan in yar inuu dhaa dhaafo cayaartaas ay fiirsanayaan qaarkood waxay sameynayaan qibladii oo iska xijinaa yacni dhaladii ma marka ma allow hortaagan yahay mase dhalow hortaagan yahay kaas qofkaas qaar waxay sameynayaan salaadii tukashadeedii waaba boobsiinayaanoo waxaa laga yaabaa kan salaadba tukado inuu is yiraa masaajidka intuu dhibsado salaadan waa la dheereynaa is yiraahdo ayuu ka qabqab siinayaa salaada daqiiqad buu ku tukanaa meeshuu soo fadhiisanaa maxay dhaafay isagoo dhahayo dadkaani marka inay yacni cayaaraha noocaas inay khamri oo kale ay yihiin waxaa ku tusaayo qofka miir xataa ma haayo inta uu ku indhafiiqan yahay waxa lagu sameynayo inuunan ogeyna laga yaabaa mararka qaar xataa nacam marka in waktiga waxyaabaha lagu dayaco ma aha ayb waxaa kaloo aimada qaar ay yidhaahdeen ilmaha yaryarka oo kale de cayaar ayagu kama maarmaan ilmaha yaryarkaa cayaarta loo diidi maayo laakiin waa in laga ilaaliyo cidda uu la cayaarayo la ogaado meeshuu ku cayaarayo in laga warqabo waay meelaha marka la diidaayo jidadkaa ka mida nacam ibnu lkayaal ibnu kayaal ashaafici kitaab wuxuu leeyahay cayaarahaas iyo uu ka qoray oo la yidhaahdo aljawaahir zawaahi oo madbuuc ah marka haddii cayaartii cunuga uu afxumo kasoo baranayo cay meeshau ku cayaarayo aynan habbooneyn oo waddadii dadka maraayeen ay tahay ama meel kale oo aan fiicnaynba ay tahay dadka uu la cayaarayo ay yihiin dad xun cayaartaas ma loo fasaxayo cayaarta marka uu cayaarayo inaad la ogaatid yaa muhim hadduu ilmo yaryar yahay oo adiga yacni markaa yacni aada weli tarbiyadaadii iyo ku hoos jiro ayb fahal antum ma tihiin idinka muntahuuna kuwa ka harayo oo ka joogsanaya ey intahuu can dalika wa adiicu llaha wa adiicuu adeeca allaha alle dhammaantana waad arkaysaanoo de ciyaaraha iyo meelaha lagu ciyaaro iyo dadka ciyaaraha ku dhex jiro cay kamaba dhammaataba maanta dhan cay unbaa ji- waa cay unbaa afka ay la wadaan garoonkii xataa ma deeqo masaajidka markay soo galaan cayday la soo gelayaan maqri- maqribkii haddaad aragto waa qaylo dhaaminayaan halkan iridaas markay kasoo galaan weysadaas ma laga tuka karo dadka gadaale kama tuka karaan waa iscayna masaajidkay ku dhex caytamayaan dadka cayaarta noocaas oo kalea meel fiican may qofka ku furaysaa meel meel fiican ku furi mayso waxyaabaha marka dadka dhallinyarada ah ee masaajidkiiba hadday soo gelayaan oy salaadiiba tukanayaan war waxyaabahaas marka inay iska ilaaliyaan oo iyaga walba hadday ciyaarayaanba xataa meel wanaagsan iyo dad wanaagsan iyo waqti yar oo aan waqtigooda aan markaa wax ka baabi'inaynin ha yeelaan oo ha sameeyaan oo ha iska dhaafaan middan marka caydan iyo waqtigan saan loo dayacayo oo marka lagu ibtilaysan yahay ayb hadiiba ay wax sameynaya inaan ujeedaan oo inaan dhaafi karin wa aiicu llaha wa aiicuu aeeca allaha alla aeeca wa aiicuu aeeca alrasuula rasuulka aeeco warkiisa maqla waxdaruu digtoonaada fain tawallaytum haddaad jeesataan faclamuu ogaada anamaa calaa rasuulinaa rasuulkeenna korkiisa un inuu yahay albalaagu gaarsiin almubiinu ee cad haddaad jeesataana rasuulkeenna gaarsiin unbaa dushiisa ah ayb marka wa adiicu llaha wa adiicu rasuula waxaa loo leeyahay marka waxay tahay maxaarimtan waxaan la idinka xarimay ee la idinka reebay ku adeeca alle iyo rasuul oo warkooda maqla oo waxay idinka joojiyeen ka joogsada waxdaruu digtoonaada oo waxaad ka digtoonaataan waxaa la idinka reebayo fain tawallaytum haddaad jeesataan faclamuu ogaada anamaa calaa rasuulinaa rasuulkeenna korkiisa uun inuu yahay albalaagu gaarsiin almubiinu ee cad ama wax caddaynayso meeshaas marka waciid baa ku jira marka oo alla marka uu yacnii faclamu fain tawallaytum faclamuu anamaa calaa rasuulina albalaaqu lmubiin nebigii hadduu idinsoo gaarsiiyo diidaan aakhiray yaad arkaysaan waa iyo adduunyadii lafteeda oo xadiid baa wuxuu ahaa nebigu sal l l slam uu yihi kullu muskirin xaraam wax walba wax sakhraamiya waa xaaraan ayb ina xatma calى اllahi anlaa yashrabahu cabdu fi اddunya ilaa saqaahu اllahu tacaala ywma اlqiyaamati min qiinati اlkhabaal waxaa alle uu dushiisa isa saaray waajib isaga dhigay qof addoon cabaa ma jiro adduunyada ku cabo ilaa alla wuxuu ka waraabinayaa ahlu naarka carunkooda ayuu ka waraabinayaa iyo wasaqdooda hal tadruuna maa ma ma hal tadruuna ma garanaysaan maa tiinatu lkhabaal qaala wuxuu yihi caraqu ahli naar ahlu naarka dhididkooda iyo dhacaankooda marka haddaad jeesataan saana idiin taal ayb khamrigana dawaala waxaa lagu lacnaday oo nebigu uu yihi lacana allahu alkhamra washaaribaha wasaaqiyaha wabaa'icaha wamubtaacaha wacaasiraha wamuctasiraha waxaamilaha walmaxmuulata ilayhi waakila hamaniha intaba waa lagu lacnaday laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun laysa ma ahaanin cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alصaalixaati acmaasha susuuban junaaxun wax dembiya korkooda ma ahaanin fii maa kii dacimuu ay quuteen ay cuneen idaa maa haddii itaqow ay cabsadaan oy dhowrsadaan wa aamanuu ay rumeeyaan wa camiluu ay sameeyaan asaalixaati acmaasha suusuuban uma markaa dabadeed itaqow ay dhowrsadaan wa aamanuu ay rumeeyaan uma itaqow ay dhowrsadaan wa axsanuu ay wanaag falaan wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka la imaado aayaddan sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa markii aayaddan ay soo degtay khamriga xarimayso ayay asxaabtu waxay yidhaahdeen kayfa biikhwaanina aladiina maatuu wahum yashrabuuna alkhamr waya'kuluuna min maali lmaysir walaalaheen dhintay ayagoo khamrada cabaayo maysirkii iyo qamaarkiina maalkiisii cunay waa intaan la xarimin ka hor kuwii dhintay xaalkoodu sidee noqonayaa markaasaa alla aayaddan uu soo dejiyo kuwii mu'miniinta ahaa ee camalka wanaagsan la yimid wax dembiya korkooda ma ahaanin wixii ay cuneen oo ay cabeen oo khamri iyo maal maysir ah mar hadday shirkiga ka dhowrsadeen allana ay rumeeyeen camal wanaagsanna ay la imaadeen dadku marka laba waay laba waayo dad inta aan khamrada la xariminba dhintay kuwaas ayaga waxba looma haysto qeyb waa kuwaas qeybta kalena waa qeyb soo cabtay kadib markii la xarimayna iyagu noolaa kuwaas marka waxaa la leeyahay dambe haddaad iimaan la timaadeen iyo camal wanaagsan dabadeedna aada markii khamrada la xarimay kadib aada ka dhowrsataan khamrada waxba la idinma haysto wixii hore la idin qaban maayo kuwaan dhintayna iyagu ku dhintay iyadoon weliba la xarimin dhintay oo khamradii iyagu cabaya dhintayna dembi male ayagana oo qabla taxriim ee aayaddan marka saxaabada qaarkood oo shaam iyagu markaa ku noolaa qudaamat bnu madcuun uu ka mid yahay iyo nin kale ayaa aayaddan ta'wiilsaday oo waxay yidhaahdeen khamrada waa noo bannaan tahay aayaddaanayna cuskadeen oo waxay yidhaahdeen mar haddaad tahay mu'min camal saalixana aada la timaado waxaad cuntaaba dhib ma laha oo dembi kuguma ah ayay u fahmeen ayaga oo marka waxay yidhahdeen iimaan iyo camal saalixaan ku dadaalaynaa wixii aan cunnana looma haysto laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii maa tacimuu idaa mataqow ayay qabsadeen cumar markii loo keenay radia allaahu canhu wuxuu yidhi kuwaani u caddeeya bayinuu lahum u caddeeya oo aayadda macnaheeda saxdaa u sheega hadday markaad u sheegtaan kadib ay sidooda ku taagnaadaan laaya dila maxaa loo dilaa markaasi diinta inay ka baxeen waayo shay xaaraanay xalaashanayaan ayagoo og laakiin inta aynan ogaanin hala dila ma dhihin cumar radia allaahu canhu ee wuxuu yidhi markaa hadday kasoo laabtaan oy ka towbad keenaan karbaash afartan karbaash ku dhufta xaddulkhamri islaamnimadii loogama saarin marka macnahaas waayo ta'wiil ayaa ku qumay ayaga aayaday qalad ka fahmeen qofku marka aayad qalad waa ismoodsii karaa macnaheeda macno aan ahayn intuu u maleeyo waa ku qaldami karaa laakiin markii xujada lagu oogo la baraarujiyo cudurdaar male wax intaa ka dambeeya laakiin inta ka horeyso cudurdaar uu leeyahay laysa ma ahaanin cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban junaaxun wax dembiya fii maa kii dhexdiisa dacimuu ay cuneen oo qamaarkii iyo wixii la midka ama dacimuuda inaad cabitaankiina ku darto ile cabitaanku asaga laftiisu waa un waa lagu idlaaqi karaa cunid idaa ma taqow idaa ma haddii taqow ay cabsadaan waaamanuu ay rumeeyaan wacamiluu saalixaati acmaal wan wanaagsan ay la imaadaan uma taqow ay dhowrsadaan waaamanuu ay rumeeyaan uma taqow dhowrsadaan waaxsanuu ay hagaajiyaan wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah oo iyagu markaa yani ixsaanka la imaado aayadda marka isku noqnoqonayso marka waaamanuu uma taqowda dambe waxay leeyihiin midda ugu dambeyso ay maa xarama allahu calayhim wax allaale wixi alla uu ka xarimay ee ayaga korkooda inay cunaan ama cabaan baa loo jeedaa yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum yaa ayuhaa hoya aladiina kuwii aamanuu rumeeyo layabluwannakum allahu lawallaahi yabluwanna wou idin imtixaanayaa kum idinka allaahu alla waa idin imtixaanayaa oo idin imtixaanayaa bishayin buu idinku imtixaanayaa wax shay shayga oo min asaydi ugaarka ka mid ah kaa oo tanaalu ay gaarayso hu isaga aydiikum gacmihiinu ay gaarayso wa rimaaxukum warmihiinuna ay gaarayaan muxuu alla sidaa u yeelayaa oo idinku imtixaanayaa liyaclama allaahu alla inuu muujiyo uu bannaanka keeno man axadka yakhaafu ka cabsanayo hu alla ka cabsanayo bilgeybi xaal uu ku dheehan yahay qeyb isagoo ku sugan oo aan rabbigiis u jeedin kan isagoon rabbigii arkaynin haddana ka cabsanayo si loo muujiyo faman ruuxii axadkii ictadaa xadgudbo bacda dalika kaagaa ka gadaale falahu waxaa u sugnaaday uu leeyahay kaasi cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo ayb aayaddan iyo midda ka dambeysaba marka waxay tilmaamayaan xaramka qiimigiisa iyo qofka muxrimkaa markau ixraam galo oo xaj ama cumro ou xirto ugaarka ka mamnuuca ah aayadda dambe macnahaasay ka hadlaysaa midaanina waay k waxay soo degtay sulxulxudaybiya agteeda oo markii ay mu'miniintii marka iyagoo muxri muslimiinta iyagoo muxrimiina ayay marka yacnii ay degeen markaasay ugaar fara badan oo marka ay markiiba qabsan karaan ama warankooda uu gaaro ama ugaarta ukumahooda iyo ay markaa gacanta iskaga soo qabsan karaan ayaa ku dhacdayoo waana u baahnaayeenoo markaabaa marka taabaa ilaahay imtixaan uga dhigay ugaarkiio halkan kuu marmaraya inaadan qaadan karin oo ilaahay kaa reebay dartiis aadan u qaadanaynin taasuu marka rabbi uu ka hadlayaa wuxuu leeyahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow layabluwannakum ullahu lawallaahi yayabluwannakum ullahu alla waa idin imtixaanaya oo idin imtixaanaya bishay-in buu idinku imtixaanayaa shay shayga oo tanaaluhu ay gaarayso shayga oo min asaydi ugaarka ka mid ah minta tabciidiyow kaa oo tanaaluhu ay gaarayso aydiikum gacmihiinu ay gaarayaan waxa gacantu ay gaarayso waa maxay ukunta waay nacam ukunta iyo waxa yarkaa oo markaa neefka markaa yani ukunta markaa kan laga dilaaciyey ee markaa gacanta un lagu soo qabsan karo oon ordi karin iyo kuwayaalkaas tanaaluhu aydiikum waxaan marka ugaarka hadda dhashay oon ordi karin ood gacanta ku qaba kartaan iyo ukuntiisii ood qabsan kartaan iyo taas waay marka tanaaluhu aydiikum iyo warimaaxukum warmihiinu ay gaarayaan ugaarka weyn oo ordaayo ood waranka ka daba tuureysaan maxuuna alla sidaa uu u yeelayaa liyaclama allaahu alla inuu muujiyo ou dadka tuso ilaa alla waa ogyahay isagee man axad yakhaafuhu isaga ka cabsanayo bilgeybi xaal ou qeyb uga sugan yahayna ka cabsanayo isagoon arkaynin faman ruuxii ictadaa xadgudbo marka wuxuushtaas iyo ugaartaas iyo oo iyaga marka aada u fara badnayd xilligaas aayaddan ay soo degaysay oo inay qaataanna ay u muhanayeen ayaa waxaa ayaa laga tilmaamayaa imtixaanay idin tahay waa laidinku fiirina faman axadkii ictadaa xadgudba bacda dalika kaagaa kadib oo markaa ugaartii laga xarimay ugaarto ama meeshii inuu ku ugaarsadaba laga reebay xaramka ugaartiisa uu dilo qofkaasi qofkii xadgudubkaa la imaado falahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo ibnu cabaas marka waxaa laga wariyey yani yuujacu dahruhu wa baطnuhu jaldan waa la garaacaya aduu sidaa ku kaco sidaa yeelo dhabarka waa la garaacaya dharkana waa laga qaadana warka waxa uu wato markaas iyo waa laga qaadanaa laakiin taas waxay ku gaar tahay iyo waa sheegi doonaa in sha allahu tacaala aayadda kale markaan ka hadlay waayo xaramku laba xaramaa jirto sideedaba laba xaram ayaa jirto waa xaramna waa maki xaram waa xaramka makaad maka iyo agaaraheeda xaramka kalena waa xaramulmadiina labada xaram bisaa jirto bayt almaqdis ama qudus xaram ma aha iyada dadka qaara waxay yihahdaan thaalithu lxarameyn oo waxay u haystaan marka bayt almaqdis xaram inay tahay xaram ma aha bayt almaqdis laakiin waa la dhihi karaa thaalithu lmasjideyn labada masjid ee fadaa-isha kusoo aroortay midka saddexeeya waa sax waa laakiin iyadu xaram ma aha xaramku marka waa maka calaa lisaani ibraahim ayay xaram ku noqotay madiinana xaram waxaa calaa lisaani nabiyina sala allahu calayhi wasalam oo rasuulka sal l l slam wuxuu yihi almadiinatu xaramun maa beyna caa'irin ilaa thawr madiina waa xaram buurta caa'ir ilaa thawr inta u dhaxayso waa xaram ayuu yii marka xaram haddii ay tahayna xaramku axkaamta uu leeyahay waxaa ka mida ugaarta xaramka joogto inaan gacanta loo taagin inaan la didinin laa yunafaru sayduhaa ugaarteeda in la ugaarsado iska dhaafe lama didi kara xataa ish in la yidhaha ma banaano walaa yukhtalaa khalaahaa xaramka geedihiisa qodaxdiisana lama jaro haddii qodax oo qofka dhibaysa aan laga gooyi karin geed aan dadka dhibaynin min baabi owlaa waa in laga jaro geedahaasna waa midka aynan dadku abuuranin oo iskood iskaga soo baxo wixii dadku ay abuuraan abuurtaan ay cuna cunaan waa la goosan karaa dhib ma laha baadida ku dhuntaana yacni ma xalaal aha ilaa limunshidin weligaa inaad naadinaysa maaha weligaa yeelan maysa meelaha kale wixii ku dhumo sanad haddaad naadisid waa iska qaadan kartaa laakiin baadida xaramka weligaa mala ma yeelanaysa ee madiine iyada marka sidaas ma tahay way tahay culummadu u badan yihiin oo geedka madiine in la gooyo ugaar in lagu dhex ugaarta ma bannaano tafaasiil badan baana masaladaas ku jirto xadiidkan marka yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abuu uma wiil yaroo anas la dhashay oo ayaa nebigu uu la kaftamayey markaasuu wuxuu yidhi abuu cumayrow maxaa ku dhacay shimbirkaagii shimbirkaagii maxaa ku dhacay markaasuu wuxuu leeyahay shimbirkii baa ka dhintay qolle yaroo uu ku ciyaari jiray wiilka ayaa ka dhintay markaasuu nebiga wuxuu leeyay yaa abaa cumayr maa facala nuqayr xoogaa inuu ka wal murugooday iyo u arkay isagoo la kaftamayay nebiga sal l slam meeshaas marka waxay yidhaahdaan maadaama shimbir uu madiine ku haystay madiine ugaarteeda in la haysan karo inay bannaan taha laga qaatay bay dhaheen culimada qaar laakiin arrintaa waa la diidayoo waxaa la yidhi waxaa dhici karto bannaanka inuu kusoo ugaartay xaramka madiine bannaankeeda in shimbirka laga soo qabtay waa lala soo geli karaa marka laakiin waxaa la diidaa xaramka dhexdiisa in lagu dhex ugaarto inuu ku dhex ugaartayna kuma cadda meeshaas ee madiina marka xugun ay ka duwan tahay ayaa jiro kan maka uga ay kaga duwan tahay xukunkaasna wuxuu yahay haddii la arko qof geedaha madiino guraayo dharka iyo faaska iyo alaabta uu markaas wato wixii cawrada u asturaayo maahane inta kale in laga qaato ninkii arkaa ka qaadanayo sacdu bnu abi waqaas baa nin sidaas addoon geedo gurayo u arkay markaasuu faaskii iyo wixii uu watay uu ka qaatay dadkiisaa u yimaadeen maana siisid wuxuu yihi idin siin maayo wax nebi moxamed isiiyey sala allahu calayhi wasalam nebigaan maqlay isagoo sidaa dhahayo yii madiine ciqaabtaas ayaa qofka la marsiinaa ibnu cabaasna midaasaad moodaa marka inuu ka hadlaayo halkan marka uu leeyahay waa waxaa laga qaadanayaa alaabtiisa naam qalabkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum yaa ayuhaa hooye aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taqtuluu ha dilinina assayda ugaarka ha dilinina walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna kuwa xarman ah idinkoo xarman waman qofkii qatala dilo hu ugaarkii dilo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mutacamidan xaal ou yahay midkii u qasdaayo fa jazaa-un fa calayhi korkiisa waxaa ah ama falwaajibu calayhi shayga korkiisa ku waajibayo jazaa-un weeyaan mag waayo magitaan gudid yacni ku abaalgudid ayb jazahaas oo kaas oo mithlu maa kii oo kale ah qatala uu dilay min annacami ugaarka xaal ou ka yani min annacami xoolihii xaal ay ka mid yihiinna kaana kaas oo yaxkumu ou xukumayo bihi isaga dawaa cadlin cadli laba u saaxiiba kuwaasoo minkum idinka idinka mid ah hadiyan mahdiyan xaal uu yahay ku la hadiyeynayo xaal uu yahay marka hadyi xaal uu yahay xaala kownihi mahdiyan ku la hadiyeynayo xaal uu yahay xoolahaasuna ay yihiin bihidaa laga xaaleyna hadyanta hadyiga oo baaliqa alkacbati kacbada ku gaaraya ah mid kacbada gaarayana ah ow amase kafaaratun ayaa korkiisa ah kafaaro kafaarada oo acaamu miskii masaakiina masaakiin quudintood ah ow amase cadlu daalika kaagaa lasoo sheegay dacaamkaas daalika ishaaradu dacaamkay u noqonay ow amase cadlu daalika cuntadaas wax u dhigmo ayaa dushiisa ah siyaaman min jihati siyaamin uga dhigmo soon ahaan liyaduuqa si uu u dhadhamiyo wabaa sidaana allah wuxuu u yeelay liyaduuqa si uu u dhadhamiyo wabaala amrihi arrinkiisa baaskiisa si uu u dhadhamiyo cafa allaahu alla waa cafiyey camaa kii xaggiisa salafa tegey waman qofkii caada noqdo oo u laabto ficilkaas sameeyo fayantaqimu llaahu alla waa ka aargoosanayaa minhu xaggiisa wallaahu alla casiizun ku addoommadiisa ka adag waaye duntiqaamin aarsi u saaxiiba oo ka aarsanaya qofkii ku xadgudbay ayb aayaddan marka qofka marku xarmado muxaramaat lixraam ayaa jiro oo waa badan yihiin waxyaabaha qofku marku cumro ama xaj ou ku dhawaaqa ka xaaraantaha waxaa ka mid a ugaarsi aayaddan marka masalada ugaarsiga ayay ka hadlaysaa oo alla wuxuu yidhi yaa ayuhaahoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taqtuluu ha dilinina asayda ugaarka walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna xarman wa antum xurumun jumlada xaaliyada ah qeyd maadaama ay tahay oo caamilkeeda ay ay qeydayso xaaladu qeydun licaamilihi licaamiliha ay tahay mafhuumaa laga qaadanaa marka mafhuumku waa maxay marka aynan xarmanayn ugaar waa dili karaan laakiin shardi waa inaynan ugaarta xaramka aynan noqonin qofkii weli ma xarmanin waa m waa xalaal waa dili karaa ugaar waa dilo karaa ayb meeshaas marka waa taas ugaarta layska reebayna tee waayo marka iyadana ugaar ugaadha marka aan la dili karin oo qofka markuu muxrim yahay uunan dili karin tee waayo waa waxa marka la cuno asal ahaan yani shay kasta oo la cuni karo in yani la cuno oo cunistiisu bannaan tahay oo duurjoog ahoo berri ah waa in marka aynan bannaanayn kaas waa ugaarta la reebayo waayo aayadda dambe alla wuxuu leeyay uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaarati shay marka la cuno oo un marka yani cunto galo waayo waxa marka in la ugaaro la diidayo alimaamu shaaficina sidaasuu ku tegey qaar kale saddexay uqeybinayaan waxa la ugaaro la ugaarto qeyb waxay tahay waa waa la cunaa qeybna lama cuno waxna ma dhibaan adiga marka wax cunidiisu ay kaa xaaraan tahay laakiin ma ku dhibaayana wax hadda bahal dadka cunaaya iyo ma aha qeybta saddexaadna waxay tahay wax adigaba khatar kugu ah noloshaada khatar ku ah libaaxa iyo shabeelka iyo waxyaabaha noocaas oo asalna aan la cuninba dabcan laakiin maanta yacni mu'di oo adig ku dhibayo kuwaas marka nebigu sal ll ly slam waa kii yihi khamsun fawaasiqu yuqtalna fi lxilli walxaram dooligaa ka mida waxaa ka mid ah xada-ada dafadaa ka mid ahayd alkalbu alcaquur baa ka mid ahaa eyga faylagooyaha ah waxyaabahaas quraabka iyo tukaha ayaa ka mid ah kuwayaalkaa marka waa layska reebay iyo abeesada shantaa nasaa kusoo arooray cillada marka la fiiriyey shantaas nebigu magacooda oo u tilmaamay maxay tahay qofka ayay qatar ku yihiin qofka inay qatar ku yihiina kalbulcaquurka iyo abeesada iyo dadkay khatar ku yihiin ama qofkay khatar ku yihiin ama waxa uu watay halis ku yihiin kuwaa marka maadaama la ogolaaday in la dili karo waxaa la ilxaaqiyey wax allaale wixii mu'di oo adiga ku dhibaayo waa dili kartaa haddii aada dishana dembina kaa raaci maayo waxna kugu waajibi maayaan kuwa marka aan mu'diga ahayn oon adiga ku dhibaynin asalna aan la cunin haddii muxrimku ou dilo wax ma ku waajibayaan wax ku waajibaya male cinda alimaami shaafici laakiin ugaar cunisteedu bannaan tahay inuu ugaarsado ilaa ugaarsiguma waa macnahaas kaas marka isaga ugaardha la sheegaya taas waay cinda alimaami shaafici in kaleo culimada kamidana waxay leeyihiin kuwa aan wax la cunin laakiin aan ku dhibaynin iyo kuwa la cuno waa isku xugun ma la dili karo mar haddaad muxrim tahay abuu xaniifa isaga wuxuu leeyahay maya xataa yacni dugaagganba ma la dili karo uu leeyahay isaguna dugaagga xadiidka ma sheegin iyo ayay dhahayaan laakiin xadiidku eyga faylagooyaha maxaa loogu tilmaamay caquur maxaa loo leeyahay haddii aan la fiirinaynin waxa uu dhibaaya ayb waman qofkii qatala dilo hu ugaartii qofkii dilo minkum xaal ou idinka idinka mid yahayna mutacamidan xaal ou yahay mid u qasdaayo meeshaana waxaa laga baxhiyaa ama laga baaraa waxaa laga baaraa halkan marka mutacamidantaas qofkii isagoo hilmaansan dilo ama isagoon ogeyn dilo ama meel kalow u waday ugaaray uga dhacday waa khata qofka marka kama a ay uga dhacdo amaba iska ilowsanba inuu muxrim yahay kaas isaga xukunkiis muxuu noqonaa imaamu zuhri alimaamu zuhri wuxuu yihi qur-aanku wuxuu sheegay kas qofkii wax u dilo sunnaduna waxay tilmaantay buu yihi ninkii hilmaan u dilana in laga rabo isaga meeshaad marka u fiirsan aayaddu mutacamidanay tiri sunnadiina waxay tilmaantay buu yidhi hilmaan haddaad u disho iyada lafteeda inay soo gelayso baabkaas oo marka laga hadlayo masaa-ishan wixii itlaaf ah muxaramaat ulixraam waxaa loo qeybiyaa tarafuh iyo itlaaf wixii wax baabi-inba ku saabsan ama hilmaan jaahil ka ahaw ku gaf ama kas u yeel isku mid waaye keliya hilmaanka iyo kaska hal farqiya u dhaxeeyo markaad kas u samayso waa dembiyaa laguu qoraa markaad ilowsan tahay laakiin dembi laguu qori maayo laakiin kafaaradii waa lagaa rabaa meeshaasna marka culimada waxay kasoo qaataan marka ee mutacamidantan baynan marka mafhuum u yeelaynin marka mutacamidantan wax mafhuuma male marka oo waxay leeyihiin kharajat makhraj alghaalib sida badan ninka markuu wax ugaarsanaayo waa ogyahay inuu wax ugaarsanaayo sida badan marka maadaama kharajat makraj maadaama anahaa kharajat maadaamat anahaa kharajat makraj alghaalib mafhuumulmukhaalafuhu marka ma jira meeshaas oo mawaanicda mafhuumulmukhaalafaha waxaa ka mid a haddii marka yacni qeydka uu kusoo baxay makraj alghaalib meeshaasna marka waxaa kalay daliishadaan xadiidkii jaabir oo markii la su-aalay dabuca waraabaha faqaala wuxuu yihi hiya saydun waa ugaaruu yihi nabiga sal l slam wajacala wuxuuna ka yeelay weliba marka waxaana laga yeelay bacdi riwaayaat marka marfuuc ahaan ay u keenayaan qofku haddii uu marka dabc uu dilo waraabo uu dilo waxaa laga raboonayaa markaas haddaan naftiisu uunan weerar kusoo ahayn waxaa laga qaadayaa marka ama laga raboonayaa kabshi wuxuu bixinayaa marka wan wan ayuu kafaaro ka dhigana marka waxay leeyihin xadiidkaas ma kala qaad qaadin nebiga nisyaan iyo camdi ma loo kala qaadin xadiidka marka meeshaasay ka fiirinayaan ibnulcarabi laakiin isaga qowlka zuhri marku sheegay wuxuu yidhi oo ahaa wajaba aljazaau fi lcamdi bilqur'aani alcadiim wafi lkhaطأi wاlnisyaani bالsunnati markaasuu ibn اlcarabi yihi faqaala ibn اlcarabi in kana yuriidu bالsunnati sunnada hadduu ka wado sunnada asxaabta aathaarta saxaabada in kana yuriidu bالsunnati اlaahaar alatii waradat can ibni cabaasin wa cumara iyo kasoo aroortay ibn cabaas iyo cumar fanicima hiya waa wanaagsan tahay u yihi wamaa axsanaha maxaa ka wanaag badan iswatan xagga ku dayashada marka yani wuxuu u wadaa qofku isagoo hilmaansan hadduu dilana cumar iyo ibnu cabaas waa ka qaadi jireen fidyada waa kafaarada waa ku laazimi jirtay damuljazaaga marka qur-aankiina camdigiiba u caddeeyey saxaabadiina waxay caddeeyeen iyagana ay u fahmeen xataa qofka markuu hilmaansan yahay kafaarada inaynan ka dhacaynin ayb akaru lfuqahaana sidaasay qabaan ayb waman waman qofkii qatala dilo hu ugaarkii dilo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mutacamidan xaal ou yahay midkii u qasdaayo fa calayhi korkiisa waxaa ah oo ku waajibaya jazaa-un xarafkan laba qiraa'a ku jirto fajazaa-un mithlu maa qatal iyo fajazaau mithli maa qatal oo markaa laysu idaafeeyo macnaahana waa isku undhow yihiin facalayhi korkiisa jazaa-un baa ah mag magitaan iyo gudid ayaa korkiisa ah abaalmarin inuu yani shaygii bedelkiisii inuu markaa yacni ku mago fa jazaa-un facalayhi korkiisa jazaa-un ayaa ah kaas oo mithlu maa kii oo kale ah qatala ou dilay kii ou dilay oo kale min annacami xoolaha xaal uu xaggooda ka ahaaday ama xoolaha xaal uu ka mid yahay marka min annacamidaas fa jazaa-u mithlu maa qatala min annacam wixii uu dilay oo yacni markaa yacni min annacami ugaar ah yacni xoolo ah aan ujeeda xoolo ah ayaa laga rabaa oo bixina see marka lagu miliyadan marka see lagu keenaa uga sagaarou dilay sagaaradu maxay u dhigantaa xoolaha ay uga dhigantaa miliyada maxaa laga fiirinaa ee aahaarta asxaabta iyo marka la fiiriyay iyo fuqahada aqwaashooda suuradaa la fiirinaa suurada xoogga iyo weynaanta i la fiirin maayo qaab ekaashada walidaalika hadduu dilo nacaamada oo kale goronyada oo kale waxaa laga dhigay iyado markaas yacnii hal goronyada haddii uu goronyo u ugaaro isagoo a muxrim ah wuxuu ku bixinayaa marka waxaa laga raboonaya waxat hal geelan goronyo iyo hal geelan islama islama eka xagga xooga iyo laakiin qaab ekaashada un baa laga fiirina ayb biciidkoo kalena waxaa bedelkiisa gelaya lo yacni ni- sac ayuu ku gudanaa waraabaha oo kale hadduu dilana kabsh wan mana isla eka labadooda nacam tee marka meesha waxaa ka muuqanaya khilqada iyo hab ekaashada un baa layska raacayaa laga fiirinaa miliyada waa kaas waxyaabaha marka la xukumay oo bacdi saxaaba ay xukumeen ayagaa lagu raacaa wixii aynan saxaabada xukumin ee qofka qabsado ee ku dhacana waa tan aayaddaba ay tilmaameen fa jazaa-un fa caleyhi korkiisa jazaa-un baa a yacni mag iyo guditaan iyo abaal yacni jazo kaas oo mithlu maa kii oo kale a qatala ou dilay min annacami xoolaha xaggooda yacni uga dhigmo xoolaha xaggooda marka xaal ou uga dhigmo kaas oo yaxkumu ou xukumayo bihi isaga dawaa cadlin laba cadli u saaxiiba oo minkum iyo kuwaasoo minkum idinka idinka mida ay xukumayaan waa mas'alo kale tanna qofkaani wax ugaar buu dilay xoolaha u dhigma yaa xukumayo laba qof oo muslimiinta ka mid a xukumayaan oo cadaalad ku sifaysan oo labadoodiibaa waxay dhahayaan laba qof buu leeyahay arrintan iiga ii fiiriya waa u qiyaasayaan saasaa kugu waajibay dhahayaan waana qaadanaa iyagaa marka ijtihaadkooda loo daayay labada qofna ada waa inay diinta wax ka garanayaan oo fiqigii iyo dad yaqaan ay yihiin isaga ma ka mid noqon karaa marka mid kamida labada isaga ma noqon karaa alimaamu shaafici wuxuu leeyahay haddii uu nisyaan wax ku dilay sayidkan iyo ugaarkan isagoon u qasdaynin ayuu waa ka dhacday ayuu dilay ismi iyo dembi male ma ogtahay asaga iyo nin kale marka warkaale nin kale intuu dhaho labadooda waa qiyaasi karaan wixii ay qiyaasaanna waa ku dhaqmaa laakiin hadduu kas u dilo ugaartii laga reebay buu isagoo og kas oo u dilay asaga meeshaas gartaas ma geli kara marka asagii falka geystay ma geli kara gartaas sababta waa maxay waxuuba ku faasiqoobay amarkaas allow ka tegay mar hadduu faasiq noqdana de waa cadlinti meesha ma oolaysu waayo amar alla adoo og haddaa inta fududaysato aada yacni aada shaygii alla kaa reebay aada ku dhacdo xaaraanta ka ahaa cadaaladaada waa waa baaba-aysaa ayb saas isaga alimaamu shaafici u kala saaray cumar radia allahu canhu waxaa laga wariyaa intuu ugaar intuu meel fariistay ugaar ugaar ay ka ay ka diday ayaa marka wuxuu sameeyey inuu soo qabtay qof isaga iyo qofkaabaa marka isla fiiriyey waxba uu bixiyey marka timir iyo wax noocaas oo kale haddii marka ukuntoo kale maxaa laga yeelaa iyada ugaar ma dilin laakiin ukuntoo ka qaatay ukuntaasi maxay maxay la mid noqonaysaa badaruu bixina ama timir iyo wax waxoogaa unbuu bixina saas oo kale hadiyan xaal uu yahay mid markaa yacni la la yacni la la hadiyeynayo oo kacbada loo hadiyeynayo hadiyan xaal uu yahay kula yacni la hadiyeynayo hadyi uu yahay hadyi laga yeelayo ama in laga dhiga marka masder oo la yidhaha hadyan yahdiihi hadyi buu ka dhigayaa hadyan hadyi ka dhigid nacam saasna waa la dhihi karaa hadyiga oo baaliga alkacbati kacbada ku gaaraya ah baaliga alkacbati marka iyadana mas'ale afaraadaa laga qaadanayaa waxay tahay haddiiba ou ugaar dilo oo bedelkeeda ou bixinayo xoolaha ka mida ou dhiibaayo bedelkaasi marka xoolahaas uu bixinayo kacbada ayaa la gaarsiinaya haddii marka kacbada uunan joogin waa la diraa xaramka maka waa in la geeyo kacbada marka hadda waxaa loo soo qaatay maadaama ay calaamada weyn iyada ay tahay xaramka u ah yaa lasoo qaataye xaramka oo dhan waa isku mid xoolahaas waxaa laga rabaa in xaramka lagu qalo oo dhiigooda xaramka uku daa yacni uku daato masaakiinta xaramkana loo qaybiyo oo la siiyo ayb wixii xoola a marka xaggeen la gaarsiinaa kacbada dhiigan marka damuljaza waay ka ow amase kafaaratun korkiisa kafaaro ayaa ah kafaarada oo dacaamu masaakiina masaakiin cuntadood ah quudintood ah masaakiin buu quudinayaa marka masaakiinta marka yacni maxaa laga qiyaasayaa marka xoolihii baa la qiimeynaa xoolihii maalan neef geelaa ku waajiba neefkii geelaa la qiimeynaa qiimihii buu badar u bedelaa marka badarkaas u bixinaa marka ayb ow amase cadlu daalika kaagaa yacni cuntadaas wax u dhigmo siyaaman min jihati siyaamin xagga soonka uga dhigmo marka maxaa la sameynayaa marka waxaa la yeelayaa badarkii baa la qiimeynayaa badarkii markii la qiimeeyo koombadii badar ah hal maalina lagu aadinaa soonkeeda haddii markaa neef ariga oo kale uu yahay neefka arigii baa lacag cunto loo bedelay cuntadii markii loo bedelay baa la beegay koombadiiba maalina lagu aadiyey wixii ay u noqoto soomaa marka soonka marka iyada layskuma haysto meeshuu rabou ku soomi karaa soonka xaramka ha ku sooma lama dhihin ma laysku haysto bil ijmaac meeshuu doonuu ku soomi karaa laakiin cuntada bixinteeda ka waran mas'ala mukhtalafun fiiha waa iyadan cuntada halka uu ku bixinayo ma xaramkay noqonee mase meeshuu doonuu cuntada ku dhiibi karaa in badan ahlu cilmiga waxay u badan yihin xaramkao cuntada u diraan masaakiinta xaramkaa iskale wixii quudin a masaakiin xarama iskale laakiin xoolaha qalidooda war kama taagin xaramka unbaa lagu qalaa lianna aayaddaa nas cab iyaa nas garaysay sidaana marka maxaa loo yeelayaa liyaduuqa si uu u dhadhamiyo wabaala amrihi amarkiisa ama shanigiisa baaskiisa cafa allaahu alla waa cafiyey camaa kii xaggiisa salafa tegey wixii tegey idinka dhacay alla waa idinka cafiyey waman qofkii caada noqdo oo laabto oo wixii alla ka reebay ku laabto fayantaqimu allaahu alla waa ka aarsanayaa minhu xaggiisa wallaahu alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa idintiqaamin aarsi u saaxiib ah uxilla lakum saydulbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey idinka saydulbaxri badda ugaarkeeda markaad muxrim aad tihiin badda waa ka ugaarsan kartaan malaayiga badda wa طacaamuhuna waa la idiin xalaaleeyey wa طacaamulbaxri badda cuntadeedana waa la idiin xalaaleeyey dacaamka marka maxaa laga wadaa badda waxa ay badda soo caariso oo badda ku nool malaay badda soo tuftay iyo mid badda korkeeda heehaabaya inaad iska qaadataan iyo waxaasoo dhan marka waa la idiin ogolyahay mataacan tamtiican liajli tamtiicin raaxayn darteed ayaa alla idinkugu xalaaleeyey lakum idinka la idiin raaxaynayo marka mataacan mafcuulu liajlihi baan ka dhignay haddaan saa ka dhigno mataacan ay tamtiican masderna waa laga dhigi karaayo yumaticukum allahu bihi allah idinku raaxaynayo mataacan ay tamtiican raaxayn lakum idinka markaa uu idinkugu raaxaynayo walisaya yani uxilla lakum walis uxilla lakum dheh waxaa la idiin xalaaleeyey idinka saydulbaxri baddii ugaarkeedi ugaadheedii iyo wa dacaamuhu cuntadiisiina waa la idiin xalaaleeyey mataacan tamtiican liajli tamtiicin raaxayn darteed lakum idinka la idiin raaxaynayo iyo walisayaarati socotada kuwa iska musaafiriinta socotada ah waayo ninku markuu musaafir yahay wuxuu u baahan yahay sahay badda malaaygii ay soo tufto waa loo xalaaleeyay haddii xaaraan laga dhigi lahaa waa dhibtoo lahay waxurima waxaa la xarimay calaykum idinka korkiina saydulberi beriga ugaadhiisa la idinka xarimay ugaartiisa ama inaad beriga ku ugaarataan ugaarta berigaa la idinka xarimay maa dumtum muddata dawaamikum inta aad tihiin xuruman muxrimiina intaad tihiin kuwa muxrimiin ah in allaale intaad muxrimiin tihiin beriga ugaartiisa waa la idinka xarimay wattaqu llaha alla ka cabsada alladii allaha oo tuxsharuuna ilayhi isaga xaggiisa la idiin soo ururinayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi